الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mudanayaal dhammaan waxaan salaamayaa shacbiga soomaaliyeed iyo gaar ahaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan saaka rabaa inaan la wadaago shacbiga iyo xildhibaanadaba in aniga iyo labadayda ku-xigeenba uu noo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane moxamed cabdulaahi farmaajo oo aan wadajir u wada qadarinay qiimeynay xaaladda ayaamahan ka taagnayd golaha shacabka kadib markaan si si qoto dheer uga doodnay waxaa madaxweynaha uu soo jeediyey in shirkii maanta loo ballansanaa golaha shacabka oo laakiyey la hakiyo taasoo marata si marata arrinta xaajada loo dejiyo si xasiloon si xasiloonna maaragta arrinta looga looga wada hadlo taasoo aan dhammaanteenna ka wada aqbalnay annakoo arrintaasi ugana mahad celinayno in maaragta arrinta sida xikmadda leh uu u soo jeediyey maadaama uu mashquul ahaa ayaamahan laakiin uu hadda arrintaasi noo soo jeediyey waxaan rasmi ahaan u sheegayaa xildhibaanada golaha shacabka oo dhan iyo iyo shacbiga soomaaliyeed guud ahaan in aan soo jeedintaasi uu madaxweynaha naga qabsaday aan ogolaanay wixii oo dambe oo sida loo samaynayo iyo meeshii hore looga sii soconayana in arrintan dib laga soo sheegi doono annakoo qadarinay in loo baahan yahay xasilooni siyaasadeed in shacbiga looga turo dhegxumo iyo arrimo uusan marta walwal iyo walbahaargelinay laga ilaalinayo ayaan arrintaasi u ogolaanay in maaragta aan wada hadalno oo aan wada heshiino in miis la fadhiiso la wada hadlo hadba wixii oo suurtagal ah dalkan dantiisa ku jirta yani laysku raaco wixii tanaasul ah iyo adkaysi tanaasulna laysu sameeyo si arrimaha marta dalkan oo arrimihiisa loo baahay in hore loo sii wado alxamdulilaah hadda wixii ka dambeey dhammaan waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sida aan u soo ogolaanay ay noola wada ogolaadaan midnimada iyo badqabka baarlamaankana la ilaasho badqabka iyo baarlamaanka iyo wadajirnimada iyo midnimada baarlamaankan in la ilaasho ayaan ka codsanayaa in ay arrintaasi nagu ayidaan garabkan nala qabtaan oo markaa aan meeshii habboon aan geyno walxamdu lilaah wakafa allaahu lmu'miniina alqitaal yacni wax dagaal ah dhibaato ah ma jirto ilaah baa mahaddaa iska leh intaasaan rabay inaan idinla wadaago in madaxweynaha uu soo jeediyey hakintaasi annagana aan ka ogolaanay rasmi ahaan waxaan aad markaa ugu mahad celinayaa ayagan aqalkii sare oo arrintan oo maarata ka soo qaatay qayb weyn oo soo bisleeyey inkastoo markii dambe haddii marata ay oo qayb weyn ka soo qaatay oo arrintan soo gaarsiiyey meel wanaagsan haddana madaxweynaha uu marata si fiican nooga ogolaaday aad iyo aad baad umahadsan tihiin ballanteenna waxaa waaye inaan ku dadaalno midnimada iyo badqabka baarlamaanka baarlamaanka waa muhiim baarlamaanka waxaa weeyaan gundhiggii dowladda weeyaan yaan lagu dheerin marka min fadlakum ixsaanakum arrintaas lagu ayida wixii ka dambeeyna faahfaahinteedana madaxweynahan ka sugayna annagna waa idinsoo gaarsiin doonaa aad baad iyo aad baad umahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu